aan ku bilownay guddiga amniga ee doorashada labada aqal ee galmudug ayaa soo saaray awaamiir lagu adkaynayo amniga deegaanka waxaana magaalada dhuusamareeb ka socda kulamo ku saabsan doorashooyinka labada aqal sida uu kusoo waramayo wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq soo bandhigidda xubnaha aqalka sare ku matalaya dowlad goboleedka galmudug waa imtixaan siyaasadeeda horyaalla madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor hase ahaatee madaxweyne qoorqoor ayaa dhuusamareeb ka wada kulamo aan loo kala kicin islamarkaana looga tashanayo gudbinta liis ay ku qoran yihiin murashaxiinta u tartamaysa aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo martigelinaysa doorashada baarlamaanka labada aqal qaybtood waxaa kusii qulqulaya xubno ah murashaxiin ah kuwa oo ka warsugaya baahinta qoraalka madaxweyne qoorqoor looga fadhiyo baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo kulan ku yeeshay dhuusamareeb ayaa gudbiyey laba iyo toban xubnood oo noqonaya guddiga doorashada xubnaha aqalka sare ha yeeshee xildhibaan mursal cabdiraxmaan oo ka mid ah xubnaha guddiga ayaa qoraal uu ku baahiyey bartiisa facebooka ku sheegay inuu iska casilay ka mid noqoshada guddiga balse qoraalka kadib ayuu v o a u sheegay inuu ka biyo diiday ka mid ahaanshaha xubnaha guddiga doorashada ee aqalka sare inkastoo dhuusamareeb ay ka socdaan kulamo islamarkaana ay ku qulqulayaan xubno siyaasiyiin ah haddana waxaa magaalada buux dhaafiyey ciidamo ay kala wataan murashaxiinta taasi oo abuurtay walwal dhinaca amniga ah guddiga amniga goobaha ay ka qabsoomaysa doorashada xubnaha labada aqal ee dhuusamareeb iyo gaalkacyo ayaa soo saaray awaamiir la xiriirta xaqiijinta amniga waxaana warbaahinta u akhriyey khaliif cabdille maalin taliyaha booliiska qaybta galmudug guddiga amniga galmudug wuxuu mamnuuca dhammaan hubka iyo gaadiidka dagaal ee lagu dhex haysto galmudug gaar ahaan magaalooyinka deegaan doorashada ah sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo laga bilaabo maanta afarta agost labaatan labaatan iyo kow ma jiri karto wax hub ah oo magaalooyinka aan kor ku soo sheegnay lagu dhex wadan karo oo aan ka ahayn hub fasax looga haysto laamaha amniga ma jiri karo askari ama ciidan hubaysan oo magaalooyinka dhex lugeyn kara oo aan ka ahayn ciidanka loo xil saaray sugidda amniga guud gaar ahaan magaalooyinka waxaa la mamnuucay gebi ahaanba in eerboorada galmudug si guud gaar ahaan magaalooyinka doorashadu ka dhacayso sida caasimadda galmudug iyo gaalkacyo in laga soo dejiyo ama la soo geliyo hub gaadiid dagaal oo aan fasax loo haysan ma jiri karo qof ku haysan kara hub ciidan ama agab dagaal oo aan fasax ka haysan hay-adaha amniga hay-adaha amnigu waxay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan cid kasta oo ku xadgudubta awaamiirta aan bixinnay
ka mid noqoshada qoraalka madaxweyne qoorqoor laga sugayo ee xubnaha aqalka sare oo saliug laga muujiyey kuraasta qaybtood oo baratan uusan ka jirin ayaa keentay walaac hase ahaatee guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug doctor maxamed nuur gacal ayaa meesha ka saaray tuhunka kuraasta qaarkood oo xubnaha ku fadhiya aan xayndaabkooda la mari karin
kuraasta ou dooranayo baarlamaanku in la xiro iyo khataraha ama dhibaatada ka imaan karta waxaa haysanaa dastuurka galmudug iyo dastuurka federaalku waxay damaanad qaadayaan xaqa muwaadinka oo uu leeyahay in la doorto asaguna oo wax doorto qof marka awood u leh inay xaqaas duujiiso ou leeyahay qofka muwaadinkaahu oo ah inuu wax doorto asagana la doorto ma jirto wuxuu xaq u leeyahay in la doorto musharax ou noqdo marka ma jirto cabsidaasi sidaas darteed ma jirto cabsidaasi mana imaan karto khatartaasi waxaana rajaynaynaa insha allahu in aan ku guulaysan doono sida ugu fiican uguna sharafta badanne
khilaaf ka dhashay kuraasta qaarkood doorashadii laba kun iyo lix iyo toban ee lagu qabtay cadaado ayaa abuurtay qalalaaso siyaasadeed oo meesha ka saartay madaxweynihii galmudug ee xilliga cabdikariin xuseen guuleed si kastaba ha ahaatee madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya ayaa looga fadhiyaa gudbinta liis ay ku qoran yihiin xubnaha aqalka sare ku matali doona afarta sane ee soo aadan galmudug kuwa oo qancin karaa ama murashaxiinta doonaysa iyo kuwii horay ugu fadhiyey cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo